halkani waa washington laantaaf soomaaliga v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo weliba bogayaga v o a somaly com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taarikhduna ay tahay toddobiyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo labaiyo labaatanna waxaad dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay kan tahay shantiiyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro isxilqaamay oo ciidamada amniga qarna ku wareejiyey gaadhi lagaga qayb qaato amniga magaalada
waxaa laga yaabaa annagu inaan waxbaba ku lahayn oo isxihiirintaas aan xiriirinayna keliya aanu ku lahayn gaariga marka si loo helo gaari habaysan oo dhaqaalaysan taliyahana waa la tashannay waxaa lagu soo sameeyey dubai waa laga dalbay iyadaa lagu soo sameeyey
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada ganacsatada ah ee magaalada jabuuti oo yididiilo ka muujinaya sarawkac ku yimi ganacsigooda iyo weliba sidoo kale ciyaarihii iyo dhinacii kaalmaha heesaha ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynihii hore dalka ukrain betro boroshenko ayaa maalin kadib maanta dib ugu laabtay dalkaasi ukrain si uu u hortago maxkamadda oo ay u taallo eed ankhi amo taasoo uu aaminsan yahay inay tahay mid siyaasadeed islamarkaana ay siyaasadii dabada ka riixayso garoonka diyaarada ee magaalada kiyef ayaa usaaka subaxnimadii soo gaadhay isagoo ka soo laabtay magaalada warsow waxaana uu salaamay dhowr kun oo qof oo ah taageerayaashiisa kuwaasoo qaarkood ay wateen boodhar ay ku qoran yihiin waxaanu rabnaa dimuqraadiyad iyo weliba jooji cadaadiska markii uu ka tegay garoonka diyaaradaha ayaa boroshenko la filayay inuu si toosa maxkamadda u tago taasoo eegaysa haddii rumaan ahaan loogu sii haynayo xabsiga inta uu baadhitaanka iyo weliba xukunkiisu u socdo kuuriyada waqooyi ayaa riday gantaal nooca ridada dhexaa gaar ahaan nooca loo malaynayo balastika iyagoo isniintana maantana ganay islamarkaana ka riday garoonka diyaarada ee magaalada caasimada oo ah pyongyang waxaana sidaasi sheegay militariga dalka kuuriyada koonfureed iyadoo uu noqonayo kii afraad ee ay tijaabiyaan bishan gudaheeda sidoo kalena dowladda jabaan ayaa iyaduna sheegtay in la riday gantaalkan waxaana xogeyaha golaha wasiirada ee jabaan hirosaki matsuno uu cambaareeyey in la rido gantaalahan islamarkaana uu ku tilmaamay inay halis ku yihiin nabadgelyada gobolka wax ka yara laba toddobaad ayaa dalkan hubka nukliyeerka haystee kuuriyada waqooyi uu sameeyey tijaabada saddex gantaal oo kale taasoo ahayd mid aan sida caadada ah loo baran waxaana laba ka mid ah ay ahaayeen gantaalaha loo yaqaano hibersonic kuwaasoo awood u leh inay xawaarahooda la hagi karo kadib marka la gano amaba la rido waxaana uu ahaa kii u dambeeyey ee ay ridaan maalintii jimcihii iyadoo ay ganeen amaba ay rideen laba xab oo ah ridada dhexe ah islamarkaana ah nooca baalistiga loo yaqaano iyadoo gantaalahaasina laga riday mid ka mida gaadiidka tareenada ee dalkaasi laga adeegsado duurwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilownay dhallinyaro isxilqaame ayaa gaadhi lagaga qayb qaato nabadgelyada degmada qardha guddoonsiiyey ciidamada nabadgelyada ee magaaladaasi arrintaasi ayaa haddaba waxaa soo dhoweeyey maamulka iyo weliba ciidamada amniga wariyaha iyaga nooga soo warrama boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya
laamaha ammaanka magaalada qardho ayaa gaariga nooca loo yaqaano shabaqlaha oo lagu qaado maxaabiista kala wareegay dhallinyarada magaalada iyo weliba kuwa ku sugan dalka dibaddiisa kuwaas oo gacan weyn ka geystay iibinta gaarigaasi kadib markii hab iskutashi ay isaga aruuriyeen lacag cabdiqani qardhaawi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada qardho qaybna ka ahaa dhallinyaradii ka qayb qaatay keenista gaarigani magaalada ayaa ka sheekeeyey qaabka dhallinyarada ay u iibiyeen gaarigaasi oo ay ku shaqayn doonaan ciidamada booliiska si ay ugu fududaato sugidda amniga waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo rag iyo dumarba intii ka qayb qaadatay oo yacni wax ka geysatay waxaa laga yaabaa annagu inaan waxbaba ku lahayn oo iska xiriirintaas aan xiriirinayna keliya aanu ku lahayn gaariga marka si loo helo gaari habaysan oo dhaqaalaysan taliyahana waa la tashannay waxaa lagu soo sameeyey dubai waa laga dalbay iyadaa lagu soo sameeyey sidaasaa markaa loo keenay deegaanka alxamdullah rabbi calamin marka waan lagu guddoomay guud ahaan sidaas buurta ku yimi gaarigu ku yimi waxaana rajaynaya insha allahu tacala waxyaalo badan oo deegaanku u baahan yahay in la qaban doono insha allahu tacaala walaalahaas ragga dumar leh ururka horumarinta deegaanka inay wax ka qaban doonaan baan rajaynaya qaar ka mid a bulshada magaalada qardho ayaa boogaadiyay dhallinyarada isku xilqaamay inay iibiyaan gaarigaasi iyagoona sheegay in baahi weyn ay u qabeen laamaha ammaanka gaari noocan oo kale ah waxaan leenahay maantana cabdiqanina waxaan leeyahay magaalada qardhood haddii ay heli lahayd toban qof oo cabdiqani oo kale ah qardho hore bay u socon lahayd waayo cabdiqani magaaladiisii buu fiiriyey hoos buu u fiirinayaa mar walba waxay u baahan tahay buu u maaragtay u qareemayaa oo keenayaa cabdiqani waxaan ku leenahay ilaahay ajar iyo xisnaada kaa siiyo
waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha maalka aad bixiseen meeshaa kasoo ka soo saarteen wax khayr ha idinku bedelo
maanta kow ma aha intii uu muxuu ahay cabdiqani waxyaabihii uu keenay oo xilwareejintooda aanu wax ka joognay hadday ku noqoto ambalaasyada hadday noqoto shabaqlahan haddeer la keenay waa urur inay wax ka qabtaan diyaar u ah muxuu ahaayey baahida dalka ay u dhasheen oo degmada qardho cabdiqanina waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr ugu dambayntii maamulka degmada iyo weliba kan gobolka taliska qaybta booliiska gobolka karkaar ayaa dhiirigelin u sameeyey dhallinyarada gaarigan shabaqla ah maanta ku wareejiyey ciidamada booliiska iyagoona sheegay in maanta wixii ka dambeeya booliisku ay haystaan gaari kaasoo ku gaaf wareegi doona guud ahaan magaalada si loo xaqiijiyo ammaanka islamarkaana meesha ay ka baxdo dhallinyarada xilliyada habeenkii bulshada dhaca mobilada u geysta ammaanku waa lafdhabarta horumarka ammaanku waa lafdhabarta nolosha ammaanku waa waxa keliya ee nolosha dhan bini'aadamka saamaynta ku leh waxaa wada ogsoonahay baahida ammaan aynu qabno intii la eg tahay taasoo aanu kaga bixi karno iskutashi iyo iskaashi marka iskutashigaas iskaashiga wixii aan haysanana waxaynu hayno wixii kaleetoo naga maqnaa sida in gaariga shabaqlaha kaleeto oo ciidamadu adeegsan doona haddii alla idmo ay ka mid tahay iyo waxyaalaha kaleetaba maalinba mid unbaa la keeni doona haddii alla idmo iyadana waxay ka qayb noqonaysaa in amnigii kor loogu qaado shaqadiina si fiican u socoto waxaan leeyahay jasaaka allahu khayr ilaahay waxaan ka baryayaa ajar iyo xasanaad inuu ka siiyo gaarigaa waxaa soo gaday dad muxsiniin ah oo runtii isku xilsaaray markii loo gudbiyey baahida loo qabo ee ka taagan degmada qardho ee dhinaca booliska ah sidaynu la soconno gaarigii hore waa gaboobay waxaa laga maarmaan noqotay in la helo gaari kale oo beddelkiisa ah dad badan oo dibadda jira dadkaasuna waxay ku guulaysteen inay keenaan gaarigii yuusuf maxamed v o e boosaaso
waa hagaaga dhegaystayaal yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta markana aynu jallecno dhinacii kaalmaha heesa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka xasan aadan samatar
على كل مغول عدو جميل
I will
ismacamal naqaane cududayda cududayda siidaah dhegeystayaal aan intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta xasan aadan samatar iyo weliba sahre axmed jaamac isla markaana aynu barnaamijkeena dhallinyarada qaybihiisa kale hore ugu sii soconno haatanna dalka jabuuti dhallinyarada ganacsatada yaryar ah ee dalkaasi jabuuti ayaa yadidiilo ka muujinaya sar u kaca ay ku sameeyeen ganacsigooda saleebaan ciga cabdi waxa uu ka mid yahay ganacsatada iibisa dharka waxaana uu ganacsigiisa ugu warramay wariyaha v o a sagaal siciid faarax suleymaan ciga cabdi baa laydhahaa ganacsigaygoo kaad arkayso alxamdulilah ilaah baa naga fiican waxaad iibisaa sharabaado garamo saraawiisha ciyaalka haddoo kale waa dhaxan waxaa xoog baa sharabaadada loo ibsadaa ka warran xadriga qabowga iyo kaneecada markay timaado wallahi waa la iibsadaa la iibsadaa intaydaa un baan bismilaysaayo ilahi wax naga siiyan iska cunnaa guri kiraa lama galee inuu naga siiya biil iyo ciyalka iskolkeegu maan uga ajiya
dadka halkan jooga suuqa aad bay u badan yihiin inta indhahay u qabteen ma garan karo qofkii dee qalbiga ka wardinaya laakiin waxaa tahay qofka keliya ee tusbax haystae wardinaya inta la sheekaynaya inta la buuqaya wax la xamanaya ka waran see iskugu haysaa see shaydaanka iska gecelis ii sheeg sirtaadu sirtaada maxay shaydaanka dikriga iska celinaa subxaana allah walxamdulilah walaa ilaha illa allah akbar yaa shaqadoodan waa iska wadanaa marka lanoo yimaadona waan ka eriibinaa kolkan lacagta qaadana jeebku reenana halkii baan ka yar bilownaa haye wardiga yaa tusbaxaagu waa boqol mise laba boqol boqol
maalintii maalintii marka imise jeer baad samaysaa wallaahi kolba intaan karoon wax igoan ma leh yah qur-aanka baan ku akrinaba haddaan doonno yah waan ku wardinaa isaga qur-aanka
see qur-aan loogu wardin karaa ma aayad aayad baa may dadku haddaad halkaa un bilowdo qur-aan bilowdo wax waalan baa lagu qaadanay ma garan sidii nin wardiyo baan hoosta ka yar akriyaa yah hoosoo maan ka yar akriyaan ka wadaa cadaday ku joogtay markaan yeecina halkii maan ka yar bilaabaa iminkada maan suuratu baqar ku dhameeyey suuratu baqar waa laba jis iyo badh iminkaa ku dhameeyeda markii xaggan buuqaysaan baan wadayba iminkaan dhameeyeda
wallaahi shaqadii ugu muhiimsanayd baad haysataa oo aakhiro loo shaqaysanayey tan kale waa iska noolmaalmeedka caadiga ahaa laakiin dadka inta badan waxay ku kadmaan tan kale ee noolmaalmeedka adduunka ta aakhiro ilaawaan maxaa dadka dhallinyarada gaar ahaan maxaad oran lahayd guud ahaan dadka o dhan maxaad kala siin lahayd say sidan kale u sameeyaan dadku inay labada shaqaba wadaan dee labada shaqaba tan adduunyadana waa loo baahan yahay ta aakhiro waa muhiim labadana dex wadaan kaafaa laano ad odagii shaydaankiibaaba joogo dadka inta badan aduu se iskaga celisaa shaydaanka ilaahi maa naga cin kare laakiin anagu taabaan iska mashquuliya hadda anu digriga qur-aanka iska mashquuliya aye waan caajis war mar ma dhacdaa in tusbaxaad soo ilowdo haddaad soo ilowdo maxaa kugu dhaca kii saddexaad waan kani haye waan iibsanaada markaa waan iibsadaa xadar kale haye kii saddexaad waan kani imirka dhallinyarada maxaad maxaad waana siin lahayd dhallinyarada in badan muusig ku mashquulsan jaad ku mashquulsan gabdha fiirin ku mashquulsan maxaad arlahay inay ka waantoobaan arrinkaa xagga aakhiro u jirtaa maka waan yaan ku waanay anu imise sanaad waddaa tusbaxa iyo shaqa isku wadaa ay wallaahi in baan gelina ina gel haye anu yaraantaydii baa laysoo barbaariyo lagu soo barbaariyey diinta yah aabbahay baa qur-aanku noo baray gebi annaka yah marka yaraan baan ka soo bilowna anaku marka ilmaha haddii si fiican loo barbaariyo yaraanta markuu weynaadana tiun buu qaadanaya ku qaadanaya anaga kullum aabbahay dhammaanta qur-aanku na baray waalidiinta hadda yar yar maxaad leedahay ee qur-aankaba laga yaaba ayagu inay garanay inay garanayde ku haddee waa dhaqanbalis baa ku dhacay dee iskoolkii alu geynayaa lix jir goorma qur-aan baran haye dadku laba qalbi male yah laakiin inay xagga diinta loo jeestaan maanu kuwaani laha a inay xagga diinta loo jeestaan dadku ayaa kuwaani laha anu ka waran carruurtaada ma ma waddadii aabbaha ku mariyey ma marisa ayagana wallaahi waa mari kari waayo mid keliya iyaan qur-aanka loo dhameeyey islaantii baa ayaga soo caysay labada baan baraynayo laba dadka laba qalbi male tii iskoolkii unbay xaggii iskoolka bay isku beeshateen ta u weyn unbaa qur-aanka taqaanoo dhammaysay inta kale xabid ma garanayaan marka qorshahaaga waa maxay maad iska dayn mise wad wad wallaahi waa ma halooli waayeenba dee inaan udhiganaan waa halooli waayeenba cashir waa mashquuliyeba yo cashir waa mashquuliyey labada goorna way noqdaan labada gelina way noqdaan goor wax loo dhigaa ma jirtaba iyagii oo cashir kala xafidi kara laba way toogsan yihiinba haye laakiin insha allah waan isku mashquulin markay iminka ahay iskoolka meel fiican bay marayaane inaan ku soo yar celiyo aga qur-aankana waan ku tali jiraa haddoo la idhaaha mid iminka jaamacadda dhigataa midna liiseyga dhigataa labadaaba igu hadhay ma garan markaad iska wardinayseed halkan iska fadhideed marmar shaydaanku ma ku yidhaahdaa niyow noloshan iyo mise caadi waa waa xagga diyada xaggan fikranu aye war waxaan aaminsanahay fa fi samaa'i risqukum wamaa tacdun yah arsaaqadda wixii ilaah qor xagga sare iga timaata ilaahina ma qadiyo yah waxa biilka xaafadiga waan iska helaaun aye maantaan hel jaad hela noon cunaa weliba jaadka noon cunaa maantaan helo ma amahdee maanta aan waan cunaa haye jaadka maalinta la cunta marka wardiga madaysaa mise waa isku wataa wallaahi marka lagama hadheelo marka wardiga uu kaa joojiya markaan kaa jeedina wardiga ya lama hadheelo marka ma- qorshaha jaadka ma- maxaad u daa labadooda ma qaybsami karaysid lama qabsadin markaan barjay maanta barjaynayoo maba hadheelo dikri maba soo saaraba waa shaydaanka ah laakiin mar markaan dhameeyo kolkol ya waa yar bilaaba qur-aankii wax haddaan ya maalintii mise jus ba akhridaa may maalintii laba jis meelaha saddex jis oo wax dhiman saddex jis oo wax dhiman yah intaa baan akriyaa Ah, aamin aamin dhammaanteen
waagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa saleebaan ciga cabdi oo magaalada jabuuti ugu warameeyey waryahayaga sagaal siciid faarax markana aynu jalecno dhinacii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada afrika ee afcoon ayaa shalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartankaasina maanta la ciyaari doono haddii aan ku horeyno xulka algeria oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada afrika kadib markii ay kusoo guuleysteen markii u dambeeyey ee lagu qabto dalka masar ayaa xalay guuldarro la kulmay kadib markii hal iyo eber ay uga badisay kooxda equatorial guinea algeria ayaana waxaa ceel kusii dhacay rajadeedii ahayd inay u gudubto wareega xiga walow kulanka u dambeeya ay la yeelan doonaan xulka ivory coast oo haysta afar dhibic kaasoo hogaaminaya guruubkooda nigeria ayaana guul ay ka gaarto ifricos ay kaga xiran tahay inay u gudbaan wareega xiga xulka ifricosna waxa ay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen xulka kale ee siralion maanta ayaa kulamo kale la ciyaari doonaa iyadoo inta badan kulamada isku waqti la ciyaari doono xulka burkina faso ayaa waxay isku aadan yihiin xulka ethoobiya oo mucjiso u baahan si ay usoo baxaan halka cabo verde ay la ciyaarayaan martigeliyaasha oo iyaga xilli horeba iska xaadiriyey wareegga labaad ee cameroon dhinaca iyo horyaalka sareaaga ee kubadda cagta ee dalka talyaanigana kulamo kala duwan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda hogaaminaysa inter milan ay xalay taako kala kulantay kooxda atlanta ee kubadda cagta inter milan ayaa booqatay garoonka atlanta waxaana halkaasi ka dhacay ciyaar adag waxaana ku soo dhammaatay berbero eberi eber ah labadan kooxood ayaana keliya ku heshiiyey min hal dhibic inay kala qaataan inter milan ayaa horyaalka siraaga ku hogaaminaysa konton dhibic waxaa kusoo xigta ac milan oo haysata sideed iyo afartan dhibic taasoo caawa la ciyaari doonto kooxda sbesia roma waxa ay hal iyo eber oga badisay kooxda calyary sisolo oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo laba ku garaacday kooxda verona empoli iyo veneziana hal iyo hal ayay ku kala baxeen horyaalka siraaga kulamada maanta la ciyaaraya waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha bolonya iyo napoli dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda liverpool ay saddex iyo eber oga badisay kooxda branford leadis unitedna waxa ay saddex iyo laba oga badiyeen kooxda westham united oo garoonkooda ay ku booqdeen horyaalka ingiriiska ayaa waxaa horkacaysa kooxda uu maamulo tababare bebe guardiola ee manchester city taasoo si weyn u abaabulan xilligan waxaana ay ursadeen lix iyo konton dhibic waxaa kusoo xigta kooxda liverpool oo haysata shan iyo afartan dhibic laakiin liverpool waxaa u harsan hal kulan chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirtana saddex iyo afartan dhibic ayay haysataa horyaalka ingiriiska ayaa waxaa uga hooseysa kooxda banley oo ku jirta kaalinta labaatanaad newcastle unitedna waxa ay ku jirtaa kaalinta sagaal iyo tobnaad halka kooxda kale ee norwich city ay ku jirto kaalinta siddeed iyo tobnaad dhinaca dalka sbainna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa xalay ku guuleysatay suber koobka dalka sbain oo ay kaga hortagtay kooxda atlantic madrid real madrid ayaana labiyo eber ku garaacday kooxda atlantico oo sanadkan ay isugu soo baxeen subarkaabaha dalka sbain labada gool ee kooxda real madrid ayaana waxa u kaleliyey xidigaheeda kale ah krim benzema iyo luka modrij isla dalka sbainna dhinaca kale waxaa la ciyaaray hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliiga ee kubadda cagta kulankan ayaa waxa uu u dhexeeyey kooxaha ilja iyo villareal waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda ilja oo garoonkeeda joogtay laba kulan oo kale oo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa berito la ciyaari doonaa waxaana ka mid a kulanka u dhexeeya kooxaha real batis iyo deportivo alves iyo kulanka kale ee u dhexeeya kooxaha cadis iyo sbanyol wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha jira dhegeystayaal heestaasaan ugu dambaysay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelya